bismi illaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadee naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha oktoobar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa maanta waxaa ka dhici doona dibadbax weyn oo lagaga soo horjeedo dhibaatadii ka dhacday sabtigii lasoo dhaafay afar iyo tobankii bishan isgoyska soobe ee magaalada muqdisho dibadbaxayaasha ayaa ka kala imaan doono dhammaan degmooyinka gobolka banaadir waxaana iclaamiyey shalay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed kaasi oo sheegay inuu yahay mid ay ugu soo horjeedaan dhibaatadii ka dhacday tacsiyeyna sidoo kale ay tahay waxaana degmooyinka gebi ahaanba gobolka banaadir uu ka kooban yahay ay ka qaybgeli doonaan dibadbaxaasi ayagoo ka kala imaan doono goobaha ay ku sugan yihiin ee degmooyinkooda magaalada muqdisho ayaa lasii sheegay in gebi ahaanba maanta aynan shaqaynaynin goobaha waxbarashada iyo sidoo kale goobaha suuqyada ee laga dukaamaysto iyadoo gebi ahaanba albaabada la isugu dhuftay wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho ayaana haatan xirxiran iyadoo keliya aad arkayso dad lugeynaya mana jirto wax gaadiid ah oo wadooyinka qaarkood ka shaqaynaya waxaa sidoo kale magaalada qaybo ka mid ah hoos u yaalla weli calanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo horey madaxweynaha jamhuuriyadda ugu dhawaaqay markii musiibada ay dhacday waxaana weli soconaya gurmad ay wadaan dadka soomaaliyeed kuwaasi oo ku kala sugan degmooyin iyo sidoo kale maamul goboleedyada kala duwan ee xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya taa oo loogu gurmanaya dadkii dhibaatada ay ka soo gaartay weerarkii bahalnimo ee ka dhacay magaalada muqdisho dhinaca kalena dhaawacyadii la geeyey dalka sudan ayaa lasoo sheegayaa in la geeya goobo caafimaad oo aan wanaagsanayn sida ay sheegayaan qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha ka dhigta waddankaasi suudaan guddoomiyaha midooda ardayda jaamacadaha ku yaala dalka suudaan ayaa sheegay in lasoo gaarsiiyey sagaal iyo labaatan dhaawacyo ah oo shalay ka degay dalkaasi suudaan gaar ahaan caasimadda khartuum waxaana ay tilmaameen ardayda in la geeyay goobo caafimaad oo xaaladooda aynan aada u wanaagsaneen waxayna sidoo kale tilmaameen in ay yihiin goobaha la geeyey kuwo aan loogu talagelin dad qaba dhaawacyo noocaasi ah waxaynu soo gaartay dhaawac gaarayo ilaa iyo sagaal iyo labaatan dhaawaca oo walaalihii soomaaliyeed ah runtii marka koowaad waxaa mahad ballaaran mudan safaarada ummadda soomaaliyeed iyo suudaan ardayda iyo jaaliyadda intaba oo aan loo kala harin soo dhaweyntoodii iyo sidii looga qayb qaadan lahay daawacaas walaalihii soomaaliyeed haddaan kaa siiyo warbixin dhaawacyadaas oo inta badan runtii qaarkood jajaban yihiin qaarkood waxa waaye yani si yani meelo kala duwan wax kasoo gaareen xaaladoodina runtii meeshii aan filanaynay lama geen iyo meelihii loogu talagalay xaaladoodina waxa waaye kolliba dee walaal ilaa hadda wax la gaarsiiyey ama wax laga qabtay ma jira waxaan rabnaa walaal inaan mataqaanaa runtii aan u sheegno oo aan u bandhigno ummadda soomaaliyeed si qaasa madaxda dawladda iyo wixii wax ka qaban kara arrinkaas in hawshaas wax laga qabto oo runtii isbitaalladan dadkan markaa qaararkood su-aalaha weydiino oo aan dahna ka warrama waxay kuleeyihin isbitaal digfir ayaa noo qaaba marka waxa weeye in wax laga qabto oo isbitaaladii dawladdii arrinkan ay dabagal ku samayso ayaan rajeynaynaa marka dhacdadaas ayaa dhacday xaaladda ugu daran isbitaallada hadda la geeyey maaha isbitaallo kasoo bixi karaa ama ay ku dawoobi karaan daawacaas runtii isbitaallo kuleel ah oo yani daryeel fiican aysan ku haysan weeyaan yacquub xasan ayaa sidoo kale sheegay in looga baahan yahay dowladda in ay kala hadasho suudaan in dadkaasi la geeyo goobo ka wanaagsan kuwa haatan ay yaalaan halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer warar hordhaca oo laga helaya baaritaanka qaraxii lagu hobtay ee sabtigii lasoo dhaafay ka dhacay isgoyska soobe ayaa waxa ay sheegayaan inuu fuliyey askari ka tirsanaay ciidanka dowladda soomaaliya ama horey ugu tirsanaa waxaana wararku ay tilmaamayaan in baaritaanada qaarkood lagu helay xog ah in ay qaraxa uu ahaa mid aargudasho ah waxaana sidoo kale wararka la helaya ay sheegayaan in qaraxa ujeedadiisa uu ahaa in lala bartilmaamaysado saldhigga militari ee ciidamada turkiga ay ku leeyihiin magaalada muqdisho kaasoo soddonkii bishii lasoo dhaafay laga furay caasimada soomaaliya waxaana la sheegay in soddon waa saldhiggaasi uu soo saarayo tiro ciidamo ah oo tababar loogu samay karo warbixin ay qortay the guardian ayaa sheegaysa in aargudasho uu u ahaa sida warar hordhaca oo la helaya ay sheegayaan weerarkaasi in lala damacsanaa in lagu aarguto ama looga aarguto weerarkii berire ay ka fuliyeen ciidamo maraykan ah kuwaasi oo bartilmaamaysaday dad shacab ah taasina ay ka dhalatay carada qaraxan sidaa ay sheegayso the gandian balse warar laga helaya sirdoonka soomaaliya ayaa sheegaya in waraysiyo dhowra oo ay ka qaadeen shakhsiyaad looga tuhunsan yahay in ay fududeeyeen weerarkaasi ay sheegayaan in weerarka uu ahaa mid ay ka dambaysay kooxda al-shabaab birtilmaameedkiisana uu ahaa saldhigga dowladda turkiga ee ku leedahay magaalada muqdisho weli waxaa soconaya baaritaanada waxayna ciidamada gacanta ku hayaan ilaa iyo afar shaqsi oo looga shakisan yahay inay qayb ka ahaayeen weerarka inkastoo weli aan si rasmi ah loo shaacin balse sarkaal magaciisa ka gaabsada waxa uu sheegay weli in ay socoto su-aalo weydiinta ragga lasoo qaqabtay oo qaarkood ay ahaayeen kuwo la sheegayo in ay damiin ka ahaayeen gaariga markii uu soo gudbayay bar kontarool oo ciidanka ay fadhiyeen oo ku taala deegaanka siinka dheer ee magaalada muqdisho kulankii mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxa uu baaqday maanta dibadbaxyada ballaaran ee la filayo inay ka dhacaan magaalada muqdisho kuwaasi oo looga dhiidhinaya dhibaatadii dhacday waxaana mudanayaasha baarlamaanka oo maanta ka doodi lahay sida loo caawi karo dadkii dhibaatada ay soo gaartay kulankoodii uu baaqanayaa iyadoo dibadbaxyo waaweyn la filaya in muqdisho ay ka dhacaan arrimahaasi awgoodna waxaa hakad loo geliyey kulankii sida lagu sheegay war qoraal oo kasoo baxay xafiiska guddoonka baarlamaanka soomaaliya mudanayaasha baarlamaanka ayaa iyagu horey kulan ay u yeesheen guddiga joogtada ah waxay sheeciyeen in si deg deg ah gurmad loogu sameeyo ayagoo qayb ka mid ah gunooyinkoodina u jaray dadka dhibaatada ay soo gaartay waxaana weli soconaya gurmadka dadkaas soomaaliyeed ay samaynayaan ee ku aadan in loo gurmado dadkii ay waxyeelada gaadhay culimaaodiinka ahlusunna waljamaacana waxa ay heegan geliyeen ciidamadooda iyadoo sidoo kale lasoo warinaya in magaalada maanta uu ka dhici doono isu soo baxyo loogu duceynayo dadkii dhibaatada ay kasoo gaartay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay isgoyska soobee waxaa lasoo sheegayaa in boqolaal dad ay ka qayb qaadanayaan dibadbaxa ka dhacaya dhuusamareeb iyadoo ammaanka si aadan loo adkeeyay magaaladaasi waxaana sidoo kale dibadbaxa ka qayb galaya culimaaodiinka magaaladaasi wixii wararee kusoo kordha wararkeena damba ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodala laga helo anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaana warka idiin akhrinayay intaynu dib u kulmayno sidaasii nabadgelyo